إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإحsaan إilى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq اlmaraam min adilaة الأxkaam kitaabu nikaax ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay xadiidka caamir bni cabdilaahi bni zubayr can caamir bni cabdilaahi bni zubayr can abiihi radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi aclinu nikaaxa nikaaxa iclaansha oo ogeysiiya dadka rawaahu axmedaa wariyey wa saxaxahu alxaakim xaakimna wuu saxiix yeelay xadiidka sheekh naasirdiin albaanina xasan ayuu ka dhigay waxaa kaloo xadiidka saxiix yeelay ibnu daqiiq lciid maxaa yeelay ilmaamkuu ku soo arooriyey ilmaamkana muqadimadiisa wuxuu ku sheegay inay shardi tahay xadiid kastuu ku soo aroorina inuu saxiix yahay marka waxaa saxiix yeelay ibnu daqiiq ulciid iyo xaakim sheekh naasirna waxaweyn xasan ayuu ka dhigay xadiidka taabicigii wariyey oo saxaabiga ka wariyuu sheego caamir ibni cabdilaahi ibni zubayr ibnu cawaam caamir ibni cabdilaahi ibni zubayr ibnu cawaam alasadi abulxaaris almadani ibnu xibbaan wuxuu yidhi kaana caaliman faadilan nin caalimahoo fadli badan u ahaa xaafid ibnu xajarna wuxuu yidhi iqatun caabidun nin haqaahoo aad u cibaado badan u ahaa aabiis cabdullaahi ibni zubayr ayuu ka wariyaa xadiida iyo anas ibnu maalik iyo abtigiis abibakar ibni cabdiraxmaan iyo kayrkood isna walaalkiis cumar iyo waxa weyn wiilku adeerka u yahay ee musxab ibnu haabit iyo yaxya ibnu saciid alansaari iyo qayrkoodaasna ka wariya wuxuu dhintay hijiriyadu markay ahayd aabihiisna waa cabdulaahi ibnu zubayr ibnu cawaam oo ay dhashay asmaa binti abibakr sidiiq wa can caamir ibni cabdilaahi bni zubayr can abiihi radia allaahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi aclinu nikaaxa nikaaxa iclaansha nikaaxa iclaanshoo dadka ogeysiiya ka xadiid sidaas ku macnaahoo badan ayaa jirta waxaana ka mid ah xadiidka muxamed ibnu xaadib oo nabigu yidhi faslu maa bayna alxalaali waalxaraami addufu wa saw xalaasha iyo xaaraamta waxaa kala saara oo lagu yaqaanaa waa gurbaanka la garaacaa iyo codka gabdhaha ay heesayaan ama baranburayaan marka la arooso labadaasaa lagu yaqaanaa xalaasha xalaal waxaa lagu yaqaan gurbaana loo garaaca lama qariyo gabdhuhuna waa u baranburaanoo hees bannaanay u heesaan marka xadiidkaasna waa xadiid haabit ah oo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja iyo axmed iyo wariyaan oo xasan ah xadiidtaas marka waxay tusayaan oo ay caddaynayaan inay waajib tahay in la iclaaniyo nikaaxa in waajib ay tahay in la iclaaniyo inta ugu yar oo waajibkaa waxa weeye in markhaati loo sameeyo marka la nikaaxina marka nikaaxu dhacaa in markhaati loo sameeyo laba nin oo muslimiin oo caadiliin ah in markhaati looga dhigo waa iclaanka inta ugu yar waana inta waajibka waa intaas inta waajibkaa waa intaas iclaan badan oo sunnaha la jira iclaankaas sunnada waxaa ka mid ah in waxa weeyaan gurbaan loo garaaco waxaa ka mid ah gabdhuhu inay baranburaan oo hees bannaan u heesaan waxaa ka mid ah in weliime iyo allabari loo dhigo dadka loogu yeedho waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxa weeyaan iclaanka marka iclaanka qaybna waa waajib qaybna waa sunno qaybta waajibkaa oo ugu yar waxa weeyaan waa in markhaatiyaal loo sameeyo farxad daraaddeed iyo si loo kala saaro nikaaxa xalaasha ah iyo waxa weeyaan midka sirta ahoo zinada ah si loo kala saaro oo markhaati loo samey lahaa hebel heblaayuu guursaday reer hebelna waa la xidhiidhay in la yidhaahdo waxaa ka mid a iclaankii in marka waxa weeyaan la sagootiyo wiilkii markii iyo gabadhii la gurigayna la raaco waxaa ka mid ah in waxa weeyaan gurbaanka la garaaco waxaa ka mid a in weliime iyo allabari loo dhigo sida bukhaarigu baabka ugu dhigay baabu darbi dufi fi nikaaxi walweliima markaasuu xadiidkii wuxuu soo arooriyey rubaayic binti mucawid ibnu cafraa waxay tihi nabiga sala allahu calayh wasalama soo galay markii lay dhisayey markaasuu meeshaas aad fadhidoo kale fadhiistay markaasaa gabdha yaryar oo noo joogana gurbaan garaaceen waxayna bilaabeen baraambur inay ammaanaan odayaashii aabbayaalkood oo maalinkii badar la dilay mid ka mid aha markaasay tidhi wa fiina nebiyun yaclamu maa fii qadin iyadoo baraamburkii wada ay waxay ku soo dartay wa fiina nebiyun yaclamu maa fii qadin dhexdeenna maanta waxaa jooga nabi qaybka ogo berri waxa dhacaya og markaasaa nabigu yidhi sal اlahu alيه wasl daci haadihi jooji kelimadan waquulii biladii kunti taquuliina war war kii hore baraambur kii horaad waday kii hore ku laabo kaas wad kan jooji riwaayad kale waxay leedahay laa yaclamu maa fii qadin ila اllah berri waxa dhacaya alla cidaan ahaynu ma oga kii hore wad aabbayaalkii ku laabatay marka beder iyo inay ammaanto xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi qaala اlmuhalib fii hada اlxadiiثi iclaanu nikaax xadiidkaas waxaa ku sugan in nikaaxa la iclaansho bidufi gurbaan in lagu iclaansho iyo wa bilqinaa'i lmubaax heesta bannaan heesta bannaan haddaba waxaa laabud ah oo lagama maarmaan ah waxa weeyaan gurbaankaas iyo baraanburka ama heesta loo heesaya arooskaas dawaabid sharciya in lagu xidho si aan fasaad loogu adeegsan cabdallah ibnu saalix alfawsaan ilaash afar daabiduu sheegay kan ugu horreeya waxay tahay gurbaanka garaaciddiisu dumarkay gaar ku tahay ragga uma bannaana xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi alaxaadiid alqawiya fiiha alidnu fii daalika linnisaa axaadiista xoogga lehe ku soo aroortay waxaa ku sugan in dumarka loo fasaxay falaa yaltaxiqu bihinna arijaal raggu soo geli maayaan raggu soo geli maayeen marka rag iyo dumar isla tumanaya o isla cayaaraya xaaraan qaطcan iyo munkar weeye kuma jiraan licumuumi nahyi can itashabuhi bihinna waxay u soo geli waayeen uu adilo caamaha soo aroortay oo ka reebayda raggu inay dumarka isku ekaysiiyaan hadalkaas wuxuu ku leeyahy fatxibaariga juska sagaalaad laba boqol labaatan iyo sagaal shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi falamaa kaana liqinaa wadarbu bidufi waalkafi min camali الnisa maadaama ay tahay heesta iyo waxaweyn gurbaan la garaaco iyo sacbinta la sacbiyo shaqa dumarku iska leeyihiin uu yidhi shaqa dumarku iska leeyihiin maadaama ay tahay kaana salafu yusammuuna man yafcalu daalika mukhanafa qofka sameey ninka sameeya waxa weeyaan mukhanaf ay dhihi jireen kii naagta iska dhigdhigay ay dhihi jireen salaf ragga sacbiya xafladaha iyo ka sacbiya waa mukhanafiin weeye marka wuxuu yidhi wayusamuuna rijaala almuqaniina mukhaaniif ragga heesana selafku waxay ku magacaabi jireen kuwii isnaagaynayey kuwii naagaha iska dhigay saasay selafku u yiqiineen ragga heesa wa haada mashhuurun fii kalaamihim sidaas selafka hadalkooda caan ayay ku tahay yuri sheekhulislaam wuxuuna ku leeyahay fataawaha juska koob iyo tobnaad an boqolixdan iyo an ilaa an boqolixdan iyo lix halkaanuna cabdullah ibnu saalix alfawsaanna ku soo naqliyey xaafid ibnu rajab wuxuu yidhi wainamaa yubaaxu dufu idaa lam yakun fiihi jaljalun wa naxwuhu mimaa yusawir marka la bannaynayo gurbaanka waxaa shardi ah inaan gambaleella ku xidhnayn dii geesaha inta gambaleella looga xidha marka lagu dhiftaba uu toban dhawaaq sii daayo muusiq iyo hees caadiyahay noqoneen cinda akar alculamaa nasa calayhi imaamu axmed wa kayruhu waxaa saas caddeeyey imaam axmed iyo qayrkiisa culummo ah kamaa kaanat dufuufu alcarabi sidii carabta gurbaanadoodu ay ahaayeen calaa axadi nebiyi sala allahu calay wasalam waqad rakasa fii hada dafi daa'ifa waxaa rugseeyey gurbaanka nuucaan ah koox oo ka mida muta'akhiriinta asxaabina annaga xanaabila muta'akhiriinteenna mutlaqan fi lcursi wakayrihi dii shuruudda laga helo aroos iyo qayrkiisba waa fasixeen linnisaa'i duuna rijaal raggayna uma ogolaanoo looma fasixine waa dumarka bis dumarka bis waxa weeyaan rasaa'ilka oo oo laysku jamciyo ibnu rajab juska labaad ay uga jirtaa uu leey cabdalla ibnu saalix waxaa kaleeto marka taas waxaan soo ogaanay waxaa shardi ah gurbaankaas waxa garaacaa waa dumar ee rag kuma jiraan tan labaad waxaa lagama maarmaana hor cabdallah ibnu saalix inuu yahay mid fudud oon lagu argagixin dadka oo waxa weeyaan dadka un markaas meesha jooga bis ay maqlaan laakiin haddii inta makaroofan loo xidho ragga la maqashiiyo dadka muslimkaa lagu dhibo deriska hurdada loo diido wax shakiya male xaaraan inuu kaasu yahay adillada guud oo sheegayda inaan dadka muslimkaa la dhibi karin aana loo derishana xaaraannimadeeda والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا غير كده شرط وحاه وكلا تيري marka gurbaankaas la garaaca inay noqoto heesta lagu heesaya biqasaa'ida waxa shardi u yiri inaan heestu noqon biqasaa'ida tashtamilu ala al-majuni wal khala' heesta xishood darada wada waa inaysan noqon xishood darada mid wadata ee lahanka waxa weyn fanaaniinta oo kale laga dhigay taas oo kale waa inaysan noqon waxaa la rabaa inay noqoto qasaa'id ama gabayaal xikam iyo waano iyo tarxiib iyo soo dhaweyn arooska la soo dhaweynaa wata waa inay noqdaan saasaa shardiya laakiin lama ogolo heesaha xishood darrada iyo jacaylka iyo naagaha iyo ammaanta dumarku ku jiraan lama ogola kaas lama ogola wuxuu yidhi xaafid ibnu raajab wuxuu yidhi wainamaa kaana dufuufuhum naxwa algharaabiil dafafyaalkoodu qaraabiisha oo kale ahaayeen dafka waxaa la yidhaha baal weyn afka oo wareegsan afkiisu waa wareegsan laba afuu leeyahy mid ka mid aha maqaar looga xidhaa maqaarkaasaa la garaaca haddii labada dhinac laga xidho oo hoosna laga xidho korna laga xidho dibli aa layidhahdaa hal dhinac haddii laga xidhana duf aa layidhahdaa intaasa magacu ku kala duwan yahy maalkan haddii maqaarka kor iyo hoosba looga xidho dibli uu noqona haddii hal dhinac laga xidho dhinacna uu ka daloonana duf aa layidhahdaa marka wuxuu yidhi waxay ku heesi jireen biinshaadi ashcaari iljaahiliya fii ayaami xuruubihim heesaha aroosyada ay ku tiri jireen waxay ahayd sidaan hadda xadiiskii bukhaari ku soo aragnay waxa weeyaan in la tiriyo gabayadii jaahiliga ee maalmaha dagaal geesinimada iyo ammaanta ragga ka hadlayda waxaasay tiri jireen iyo wamaa ashbaha daalika markaas wuxuu ihi xaafid ibnreja marka fiiri faman qaasa calaa daalika samaaca ashcaari alqasli qofka uga qiyaasta arrintaas in la dhegaysan karo heesaha dumarka ka hadlaya maca dufuufi lmusalsala oo ay la socoto gurbaan isdaba joog ah faqad akhdaa aayat alkhada gaf meesha ugu dambayduu gafay qofkaas gafka meesha ugu dambayduu gafay wa qaasa maca duhuuri اlfarqi bayna alfarci waalasli wuxuuna qiyaastay ayadoo ay cad tahay farqiga u dhaxeeya asalka oo ah waxa weyn baranburadii salafka iyo faracan oo uu raba midka wata heesaha jacaylka oo uu rabo inuu baneeyo qofka iskaga qiyaasta wuxuu iskaga qiyaastay laba shay oo mukhtalifayn ah oo farqi cad u dhexeeya xaafid ibnu xajar uu asna wuxuu ka soo naqliyay inuu yidhi alaslu atanazuhu can allacib wallahu waxaa asal ah in laga fogaado cayaaraha fa yuqtasaru calaa maa warada fiihi nasu waxaa lagu gaabsanaa intii nasku ku soo arooray fiiri marka wuxuu yidhi waqtan wa kayfiyatan xagga wakti ahaan waxaa lagu gaabsaa waktigu soo arooray oo muxuu soo arooray ciidda iyo arooska bis hal daqiiqadoo kale laguma darsan karo waa koob kayfkana kiiyaa la rabaa waa gurbaanku nuuci inuu yahay waxa la tirinaana ay noqdaan waxyaalaha geesinimada iyo shujaacada iyo soo dhowaynka hadla laakiin heeso jacayl iyo dumar iyo sheeko ka hadla maya taqliilan limukhaalafati اlasl waxaa la yska ilaalanaa asalka in la khilaafo ila asalku hees iyo cayaar in laga fogaada ahayd marka cabdalla ibn saalix wuxuu ku daray inaan la dheerayn hadda inta fiidkii la bilaabo haddii waaga loogu berisiiyo waa taasna lama ogolo habeenkii dhise loogu soo jeedo siddeed sac iyo bar sagaal sac la seexda salaada subaxna saas ay ku tagto taasna intukeeda lama ogolo hoogaa yaroo waktiga la soo jeeda waa inay noqoto وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال وحيري أبي موسى الأشعري قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم لا نكاح نكاح ما جرو إلا بولي ولي ماهنه رواه أحمد ولي والأربعة أفرتين واوريا وصححه ابن وصححه وحا صحيح يلي حديث كاس ابن المدينة علي ابن مدينة بخاري الشيخيسي وحا كلا صحيح يلي ترمدي وحا كلا صحيح يلي وابن حبان وأعلا بالإرسال وحا لوعلي إرسال وحديثك ومرسل أبو موسى الأشعري ميشا كما جرو أبي بردة أياه رفعيين واليين xadiidkaas horta xaafidku wuxuu yidhi afartaa wariyeen afarta marka nasaa-i ma warina intaas waa wahmi saddexda kale ayaa wariyeen iyo axmed saddexda kale oo ah abudaawud iyo tirmidda ibnu maaja iyo axmeda xadiidka wariyeen xadiidkana irsaalka iyo waxaa la yskugu khilaafay iyo mawsuul ruwaadda gabal irsaal ayay ku wariyeenoo saxaabiga abu muusa ma aysan sheegin ruwaayadda gabalna asagoo mawsuuloo sanadku xidhiidho oo la sheegay waxa weeyaan saxaabigii ayay wariyeen waxa wariyey xadiidka isagoo mursal ah waa shucba iyo sufyaan athawri oo ka wariyey abaa isxaaq abaa isxaaq ka wariyey abaa isxaaq ayay ka wariyeen abaa isxaaqna abibirdu ka wariyey marka iyagu waxay ka wariyeen marka sufyaan athawri iyo shucba waxay ka wariyeen abi isxaaq waxay ka wariyeen abi isxaaq can abi burda can rasuulillahi sala allahu calay wasalam oo waxaysan sheegin abu muusa alashcari laakiin waxaan shaki yar lahayn inuu raajax yahay xadiidka wasliga riwaayadda ah sababtoo ah koo afar ama lix ama shan shay ayaa lagu rajaxayaa kow tan ugu horayda ruwaadda wariyeen xadiidku isagoo mawsuul ah aa ka tiro badan kuwa wariyeen asagoo xadiisku mursal ah oo maalan wuxuu cabdala ibni saalix soo qaatay ragga mawsuulka ku wariyey shariik ibni cabdillaah abu cawaana yuunus ibn abi isxaaq israa'iil ibnu yuunus ibnu abi isxaaq intaasoo dhan afartaasu mawsuul isagoo hay wariyeen tirmidiyaa sheegay zuhayr ibnu mucaawiya ibnu xibbaanu ku sugan yahay mawsuulu ku wariyey waa shan qays ibnu rabiic waxa weyn xaakim ayuu ku sugan yahay isagoo mawsuulu wariyey dhammaan intaasu abi isxaaqay xadiidka ka maqleen ayagoo meelo kala duwanna uga maqlay laakiin shucba iyo sufyaan thawri inkastoo xagga xifdiga jibaal ay yihiin buuro oo kale wey xagga xifdiga marka la joogo haddana hal fadhiyay ku wariyeen sida tirmiddi ku sugan marka waxaana la ogsoon yahay xadiidka haddii waxa weeyaan shiiqa looga qaato intaasoo majlisoo kala duwan muxadidka looga qaato isna waafaqdo iyo hal fadhi kii looga qaato waxaa sugnaan badan ka intaasoo fadhiyoo kala duwan looga qaato maxaa intaasoo fadhi markuu iswaafaqdo hal fadhi qofkii uga qaatoo khilaafay iyo intaasoo fadhiyoo kala duwanoo iswaafaqday kanaa xoog leh taasna waa ay xoojinaydaa tan labaad waxaa xadiidka xoojinaya inuu mawsuul yahay ragga xadiidka mawsuul ahaan u wariyey waxaa ka mida israa'iil israa'iil ibnu yuunus ibnu abi isxaaq wey waxaana la yidhaahdaa israa'iil ibnu yuunus waa dadkoo dhan qofka ugu oqo xadiiska abi isxaaq xadiiska abi isxaaq axaadiista abi isxaaq sidiisaba wariyo dadkoo dhan waxaa ugu oqo ogaaleen israa'iil ibnu yuunus ibnu abi isxaaq oo uu awowo u yahay wiilkaasaa ugu oqo og cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu yidhi israa'iil asagoo ka sheekaynaa kaana yaxfadu xadiida abi isxaaq kamaa yaxfadu alxamd sida uu faatixada u yaqaan uu u yaqaana xadiista awowgiis sida faatixa uu u yaqaan xaafid ibn xajar laftirkiisuna waa ka soo naqlay israa'iil inuu yidhi kuntu axfadu axaadiia abi isxaaq kamaa axfadu suurata min alqur'aan axaadiista awowgay abi isxaaq waxaan anugu u xifdisanahay sida suurad qur-aanka ka mida marka taasu waxay tusaydaa marka israa'iiloo dadkoo dhan ugu oqoog xadiista abi isxaaq maadaama uu ragga wasliyey ka mid yahay inuu raajaxay xadiiskuna mawsuuliy mideeda kaleeto waxyaalaha xoojinaya waxaa ka mid ah ragga wasliyey waxaa ku jira yuunus ayaa ibnu isxaaq yuunus ibnu abi isxaaq iyo wiilkiisa israa'iil ibnu yuunus ibnu abi isxaaq iyo ciisa saddexdaas waa qaraabadii abi isxaaq waxaana la ogsoon yahay qofka qaraabadiisu dadka kale waa ugu xog ogaalsan yihi midda afraad waxaa xoojinaya waa ziyaadatu iqa waa maqbuula sida xaafid ibnu xajar uu yidhi oo ibnu kaiir ka soo naqliyey culimmada saxiixiyeen middeeda kale aad u badan yihin bukhaariya ka mida sida bayhaqi sheegay daaru qudniya ka mid ah oo a'immada saxiixday cilalkuu ku sugan yahay caliy ibnu madiini bukhaari sheekiisiyaa ka mid a culimmada saxiixday maxamed ibnu yaxya adduuliyaa ka mid ah sida uu xaakim ka soo raray bayhaqi ayaa ka mid a culimmada saxiixday waxaa ka mid a ibnu kaiir culimmada saxiixday marka waa xadiis saxiixoo taabit oon shaki lahayn shawaahidna waa leeya weliba oo axaadiis badana u markhaati kacayd xaafid ibnu xajarna waa ka mid a inuu saxiixiyey walidaasaa daraaddeed xaafidku ma dhihin wa huwa mursal ma dhihin wa ucilla bilirsaali waa lagu cilleeyey majhuulu ka dhig cillayntaas inaysan xoog badnayn tusa inuusan xoog badnayn xadiid kale sidii lagu yiqiin buluqulmaraamka saxaabigu ka bilaabaa sida badan kama bilaabina taabicigii unta ka soo bilaabnu saxaabigu ku dar can abi burda can abi muusa si uu mawsuulka u xoojiyo marka xadiidku waa xadiis saxiix ah oo taabit ah وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحي تري قال رسول الله رسولك لا يري صلى الله عليه وسلم أي من مرأة إسلام كستو نكحت بورسته bikayri idni weliyihaa weligeediion idmin fa nikaaxuhaa baail nikaaxeedu waa baail riwaayadda tirmidiga saddex goor nabigu ku celshay fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam fain dakhala bihaa hadduu u galmoodo oo nikaaxaas baatilka ugu galmoodo falaha almahru gabadhaas meheray ku leedahay bimastaxalla xalaashiga uu xalaashaday sababtiis min farjiha farjigeeda maadaama uu xalaashaday meheray ku leedahay fain ishtajaruu hadday murmaan owliyadii gabadha nikaaxeeda lahaa oo ay diidaan inay nikaaxiyaan fasuldaanu imaamka muslimiinta weliyun isagaa weli u ah man laa weliya lahu qofkaan weli lahayn gabadhaan weli lahayn suldaanka u weli akhrajahu arbacatu afartiya soo saaray in la naseeye maane wasaxaxu abu cawaana saxiix yeelay wabnu xibbaana waa saxiix yeelay xaakimna saxiix yeelay ayma badanoo kalena waa saxiix yeelay labadaas xadiid oo saxiixa ah waxay faa'iidaynayaan oo ugu horeeya in nikaaxu uusan ansaxayn haddaan weligu nikaaxin laa nikaaxa laadu waa naafiya nafyigana asal waxa ah in waxa weeyaan xaqiiqada lagu rido nikaax sharciya marka xaqiiqadu waa xaqiiqa sharciya nikaax sharciya ma dhici karo haddaan weligii gabadha nikaaxin nikaax sharciyuhu ma dhici karo haddaan weligu gabadha nikaaxin waa noocaas sidaasito weligana waxaa loola jeedaa halkan gabadha qaraabadeeda oo ah aabbaheed hadduu dhintana awowgeed aabbaheed dhalay hadduu dhinto yaa ku xiga khilaafka ku jira shaaficiyadu waxaa ku xihayla walaalka ku aabbiyo hooyaan xanaabiladuna waxay leeyiin gabadho hadday ilma dhashay wiilkeeda qaangaarka aha ku xiga shaaficiyadu iyagu wiilka ma qabaan kuma daraan oo waxay leeyiin wiilku waa ka xishoona hooyadiis inuu nikaaxiya weli ha ka dhigin ina ka leexiye xanaabiladuna waxay leeyihiin meeshaanu sidii casabadu ir irsiga laysku loo kala lahaa weeye casabada marka waxay leeyihiin wiilkaa ku xiga wiilkaa ku xiga calaa kulli xaal qaraabadaasaa loola jeedaa waana qowlka jumhuurta salafka iyo qalabka in waxa weeyaan weligu shardi u yahay lisixati nikaax haddaan nikaax la helina uusan ansaxayn waana sida imaamu maalik imaamu shaafici imaam axmed ibni xambal iyo qayrkood oo min asaxaaba laga soo bilaabo ilaa yowmin haada a'immada agarkoodu sida ay mareen waxyaalaha ugu cadcaday dariishadeen axaadiistaas ka horna waxaa ka mid a qur-aanka oo ilaah uu yidhi waidaa dallaqtum الnisaaa fabalaqna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taradaw baynahum bilmacruuf aayaddaas waxaa sabaq nusuulku ahaa waxa weeyaan nin saxaabiyaha walaashiis ninka soo doonay gabadhii wuu bixiyey macqal ibnu ihsaan gabadhii ninkii markuu siiyey muddo wada noolaadeenuu furay waxa weeyaan gabadhii ciddadiia ka dhammaatay nikaaxuna raj dalaaquna dalaaq rajciyuhu ahaa markii ciddadii ka dhammaatay oo rag kale soo doonay inuu soo doonay markaasuu wuxuu ku yidhi gabadhaas hortaa raga iga soo doonay waa u diiday adaa iga soo doonay waa ku siiyey waa aad furtay rajciyay kuu aad ma aadan cishan ilaa uu kaa dhammaaday wakhtigii ku siima maanta oo raggii kale soo dooneen markaasaa aayaddaa samada ilaahay ka soo deji oo ilaah uu leeyahay dumarka haddaad furtaan ay muddadooda gaaraan ha u diidinina raggii hore inay guursadaan hadday soo doonaan ibnu jariir dabri imaamu lmufasiriin wuxuu yidhi hadday suurtagal ahaa lahayd gabadha markay baahato oy u baahato inay guursato inay nin weli ka dhigato tiri adaankaa weli dhigta i guuri oo ninkaasu guuriyo ama ay mid wakiilato oo uu guuriyo haddii saas guur ku dhici karo nahyiga ilaah leeyahay ha meermeerinina gabadha haddii la soo doono wax macnaa ma yeesheen sababtoo ah iyadaaba arrintii gacanta ugu jirtaaba xaa la meermeeri karaaba falaa tacdulun cadliba ma dhici karaba haddii gabadhu markay guur u baahato inta nin u tagto ay tira adaankaa weli dhigtay ee iguuri oo sidaas guur ku ansaxayo wuxuu yidhi ilaahay weynaa nahyigiisaas wax macnaa ma yeesheen qof walbaana waa fahmi karaa aayaddu haddaysan macnahaas lagu fasiro macnaheedu baadilu noqo haddii lagu yidhi waxaa xaqiiqa aayaddu inaan macnaheedu baadil noqon karin ee aayadda marka macnaheedu waxay tahay oy caddaynaydaa gabadha guur ma suurtaabi karo haddaan weligu guurin dariiqo ay ku heli karto guur ma jiro ayu dariiq kale ay ku heli karta ma jirto marka nahyiga ilaahay macnihiisu waa saxya waa caddi haddii ay dhici karto gabadhu markay guur u baahato weligeeda ayadoon marin dariiq kale hadduu jiri karo ilaahay ma dhihin ha u diidinina sababtoo ah qof dariiq kale heli kara lama yidhahda ha u diidi ila maba diidi kartid maba diidi kartid idan aayaddii xataa dariiq kalema sheegin marka aayadda soo degtay waxay tiri war hadiidin inay guuriye laakiin hadduu dariiq kale sheego jiro waa la sheegi lahaa oo waxa la dhihi lahaa mar hadday diiday gabar yahay dariiqaas kale mara lama sheegin dariiq kale ee asagiya lacnanto yidha diidinina idan taas waxay tusaydaa inuu diidi karo oo gacanta isaga ugu jiro oo gabadha dariiq kale oo sharciya aysan heli karin waa sidaa hal dariiqoo kaleeta ka dambeeya oo nabigu sheegay oo waa maxay fain ishtajaruu fasuldaanu weliyun min laa weliina waa xadiidkan hadda maraynay markay diidaana guuridoodaan imaamka muslimiinta wilaaye caamuu leeyay ninkaanu gabadhaanu weli u ahaa imaamkuna ummadaas uu xukumoo dhan uu weli u yahay asagaasay u dacwooneen asagaa u yeedhaayoo le gabadha guuri ama ninka cillad ku sheeg loogu diidi karo hadduu cillad ku sheego xaqu u leeyay waana loo diida hadduu cillad waayo guuriyuu leeyay hadduu guuri diidana waa guurina imaamku waa dariiqada ugu dambayda ma jirto mar ay gabadha u bannaan tahay ama sheeko soomaaliga meelaha ah hadduu kuu diido hortiisaa lagu nikaxsadaa layidhi yaa ku yidhi ha sheeko fadhigu dirin wey diinta ka mid maa waxaas waxay tahay hadduu kuu diido hortiisaa lagu nikaxsada aayad qur-aanaa soo degtay mana sheegin hortiisa ku nikaaxso ha marka hortiisa iyo gadaalkiisa midna kuma nikaxsan hadduu kuu diido waa iska tegi ha gurigaageed aadin marka waa noocaas marka sida xaqaa waa sidaas sida xaqaa waa sidaas waxaa kaleeto oo xadiidka caaisha tusa ayuma imraatin nakaxad biqayri idni weliyaha fa nikaaxu baatil nikaaxaas waa baatil waxba kama jireen sida sawaabkaana waxay tahay waxa weeyaan hadday soddon sano wada joogeen waa la kala cayrina fur la dhihima sida sawaabka waa saas fur la dhihima laga fasaqimaa qaadi loo geynaa marba hadduusan weligii siinin waa baatil qaara waxay dhahdeen marka dambe haddii weligu xoogaa raalli noqdo sheeko berleya keeneen oo ah haddii weligu raalli noqdo inta xoogaa la siiyey uu yidhi ma raalli ahay hayso xaqay noqayeen ma baatila xaq noqona ya nikaax meesha inuusan ka jirin haddaad marka hore aaminsaneed raalli ahaanshaha dambe ma baatila xaq ku noqona umku uga hadla imaam shaafi wuxuu leeyahay nebi moxamed aa yidhi waa baatil marka haddii laysla rabo wiilkan iyo gabadha nikaax cusub waa in layskula xihaa laakiin shay nebigu yidhi waa baatil hebel raalli noqday wax ku noqon maayo xaq ma hebela raallihaanshahiisa ay xaq baatil ku noqona baatil waa baatil haddaan fiiri hadda id kun qof wiilka iyo gabadha hadday ku heshiiyaan iyo odaga iyo waxa dhan uu yidhahdo aniga layma baahnayn raalligaan ahay iska guursan maandhow waa itifaaq inay baatilta intii qabtay weligu inu shardiya waana noo imaana xadiidkeedu marka waxa weeyaan gadaaluu weligu raalli ka noqday macnaheeda haddaad tiraa saasay nikax ku sugnaada macnaheedu wuxuu noqonaa wixii nabigu yidhi waa baatil haddii dib looga heshiyo la yidhahdo aan xaq ka dhigno xaqu iska noqonaa baatilkaas hadalkaasuna inuu baatil yahay qof waliba fahma calaa kulli xaal waxa weeye waa in la kala cayriyo isma qabaan isdhaxli maayaan hadday maanta dhintaan dadkaas dhaxal iskuma laha maxaa isma qabaan dalaaq uma baahno waa la kala cayrina haddii la isku nikaaxayana haddayna nikax cusub la iskula xidhaa waa noocaas fain idakala hadduu u galmoodo bihaa falaha almahru bima staxalla min farjiha hadduu u galmoodo mahruu ku leeyay meherku maaha midkii la sheegay markii la nikaaxinay ila nikax kama dhicin meeshu beenu ahaayo mahru mil ay leedahay gabadh kastoon weligeedu nikaaxin wixii loo magacaabo waxba kama jiraan waxay leedahay xaq u leedaho la siinaa mahru mil ilaa nikax ma dhicine mar haddaan nikax dhicin wixii la magacaabo waxba kama jirin taasna waxay ahlucilmigu ka qaataan sida umka iyo meel meelo badan ahlucilmigu ku caddeeya shaafici umku ku caddeeya meelo badan ahlucilmiga kalena ku caddeeya waxay tahay haddii la yidhi ayadoo nikaaxii baatil yahay galmooshada mihira ku waajibaya waxay tusaydaa ayu galmoosho kasta oo lagu sheego guurba lagu sheego meherku waa ka waajibaya meherku waa ka waajibaya ilaa kii baatilka ayuuba ka waajibayba kii baatilkaa ayuu ka waajibaaba nabigu wuxuu yidhi sal allahu calah wasalam fain ishtajaruu hadday murmaan oo dadkii wilaayada lahaa owliyadii gabadha hadday murmaan oo nikaaxi diidaan fa suldaanu suldaankaa weliyun weli u ah man qofkii laa weliya lahu aan weli lahayn hadday diidaan oo ay guuri diidaan imaamkaa ka sarreeya isagaa guurina oo gabadhaas weli waa gabadhaas weli male mar hadday diideen halkaas waxa weeyaan waxay tahay macnaheeda gabadha marar waxaa jirta laba wilaayaa horta jirta weli khaas ah iyo weli caam ah weli khaasa waa kuwaas qaraabada casabada wey aabbaheed awowgeed aabbaheed dhalay walaalkeed ku aabbiyo hooya haddii la waayo walaalka ku aabbaha haddii la waayo markaas wiilashii walaalkeed dhalay adugu saas kuwa weligaas marka waa weli khaasa imaamka muslimiintuna waa weli caam suldaanku waaliga gobolkuna waa wilaayadaas wax ku leeyahay qaadiga ay magacaabeen oo sharcigaana wilaayuu leeyahay asag oo asagaa fulina waa weli caan marka kuwaasoo dhan imaamka madaxweynaha muslimiinta waa weli qaadigan uu magacaabay ee gabdhaha nikaaxiya oo uu asagu u xil saarayna isagu naaibkii waa weli wilaayo caanu leeyahy marka saddex maraa jirta oo weligaas caamkaa gabadha guuriyo saddexda mar marka ugu horeyda waxay tahay haddii kii qaraabada ahaa ee gabadha u xigay aabbihi oo kale ama wowihii ama walaalkii kii gabadha weliga khaaska u ahaa hadduu gabadha diido inuu guuriyo oo ninkii ay laheyd oo mudnaa in la siiyo kufka u ahaa u diido waa loo yeerin waa la ninkaan sheeg cillada ugu diiday cillad hadduusan sheegin guuriyaa la hadduu guuri diido weligaa guurina weliga ayaa guurina tan labaad oo imaamka ama qaadigu guuri karo weliga caamkaha guurina hanula jeeda macnaha qaadigaa guurina hadduu kanu diido tan labaad waxay tahay haddii weligii aqrabka ha la waayo oo uu maqan yahay ayb haybuuba munqadica wax meel lagala xidhiira hadii la waayo haddii lala xidhiiri karo ma bannaano ta lala xidhiiro a asaga laleey qof wakiilo ama imow laakiin marka la waayo meel lagala xidhiiro oo wax xidhiiro lala samayn kara uusan jirin wilaayada caamka ninka iska leh imaamka muslimiinta ah amase qaadigii uu asagu magacaabay ah kaasaa loo geynaho nikaaxin laakiin mel logala xidhiira hadday jirto wax weyn ma bannaano qaadina ma nikaaxin karto taasu marka maxay ku tusaydaa waxa weeyaan hadda maanta wakhtigan la joogo qof aan lala xidhiiri karin waa yari adduunkiiba wuxuu noqdayba hal guri dad wada joogoo kale itisaalaadkaasaa la hela laakiin hadday dhacdo ilaa waa dhici karta in la waayo qofka meel unta aado oo waxa weeyaan uu meel si loola xidhiida ay dhici weydo isagaa xidhiideen marka saddex waxaa ku gabadhaan weliba lahayn qaas oo maalan aabbaba male gabadhi waa wacal oo kale amase waxa weyan waxay ka soo islaamtay gaalay ka soo islaamtay maalan qaraabadeediiyo dhan waa gaalaba gabadhaasna imaamkaa weli u ah saddexdaas marka qaadigaa nikaaxina saddexdaas qaadiga ninka gabadhan weliba lahayn iyo tii awliyadeedi diideen iyo midday maqan yahay meel lagala xidhiirana la waaye saddexdaasuu nikaaxina afar waxaa weeyaan mas'ale kaloo muhiim ah cabdullah ibnu salixan halkan uga hadlay ahlu cilmiguna sidaas u nasgareeyeen sida ibnu qudaama muqniga oo kale iyo qayrkoodba waxay tahay gabadha haddaysan weli lahayn waa gabadhan weliba lahayn ama aabbaba mabale gabadhu ama aabba waa leedahay laakiin qaraabadeedii o dhan waa gaalaha maalan gaalay ka soo islaamay sida gabadha maraykan joogto qaraabadeedi kafarada yihiin ama ruush joogta ama meel kale ingiriis joogta ayadiina muslimaad ah yaa nikaaxina imaamkoodu waaba gaal imaam uma ahan ayadu mar hadday islaamtay qaraabadeediina waa gaalo yaa nikaaxina gabadhaas waddankiina waddan imaam ka jiro islaamiyu maaha marka weli kaas iyo weli caama midna ma heli karta gabadhaas cabdullah ibn saalix wuxuu yidhi haddii laga helo muasasaad islaamiya oo hay-ada culumma ka jiraan waddamadaas gaalada hay-addaasi u tegeda ayadaa nikaaxinaya haddii la waayona nin caadilaho muslimaha u tege ninkaasaa nikaaxinaya ta ka xaakim dhigato day dhacdo marka waa noocaas laftirkeeda waxa weeyaan soomaaliya ba hadda muddo dheer dowlad la-aan ahayd soomaa taasoo kaleeto haddii gabar saasoo kale u baahata guud aan aabbalahayn waa noocaas oo weli kaas iyo weli caama midna aan heli karin nin caadilaha nikaaxinaya markaas ee la dhihi maayo guur male maxaa yeelay idaa daaqa almru ittasacat siduu yidhi imaam shaafici arrinka markuu cidhiiri galo ilaahay waa waasixiya ilaahay waa waasixiya markaasoo kaleeto daruura imaanaya laakiin gabar lala orday oo lala cararay daruuro ma leh daliil asalana ma leh marka wax guuru kama dhicin meeshaas wa can abi hurayrata radia allaahu canh ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa tunkaxu layimu garoobka lama nikaaxi karo xataa tustacmara ilaa amar la weydiiyo walaa tunkaxu lbikru gabadha bikaaradaana lama nikaaxi karo xataa tustaadana ilaa idan la weydiiyo qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow wa kayfa idnuha idankeedu waase qaala nabigu wuxuu dhan an taskuta waynay aamusta muttafaqun calayh وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله رسول كله صلى الله عليه وسلم قال وحر الله تنكح لمن نكاحي كرو الأيم قراب الأيم قراب أصل ماها أيم وحل هذا من لا زوج لها قرار كستون زوج لها أيم قال هذا أما بكرهات أما بقرابها من كان حاصل لها أيم قال هذا ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi waankixu alayaama minkum alayaama waa hoylaawayaala ama waa iskaabulada ama waa doobarka ninka waxaa la hahdaa ayimun gabadha waxaa la hahdaa ayimun ama ayimatun waxa weyaan labadooda ayimun haddii la dhaha nin iyo gabarba waa ku dhacayda ayimatunna gabadhay u gaarta waa la dhihi karaa marka waa qofkaan lahayn guur oo iskaabulaa ama ha soo maro amayuu soo mari laakiin hadda xadiidkan ayimun garooraad ku fasire oo maxaa noo caddeeyey bikradiya gadaal loo sheegay walaa tunkaxu lbikru xataa tusalan bikradii gaara laga dhigay maadaama gaar laga dhigay garoobkiiya lagu rida oo qariinadaas ama calaamaddaasa loo hela xadiidku wuxuu tusaa laa tunkaxu lama guuri karo alayimu garoob xataa tusta mara ilaa amar la weydiiyo wuxuu tusaa waxa weeyaan gabadha garoobka ah ee guur horay u soo martay marka dambe oo la guurinayo ma bannaana mana nikaaxsanaydo haddaan ayadu amar bixin cad oo ah halla i guuriyo waa inay saas tidhaahdo oo weliga ay u idanto masaladaasna waa nas waana ijmaac waana ijmaac wax khilaafa male inaan la guuri karin inaan la guuri karin laa tunkaxu waxa weeyaan nafyiya loo isticmaalay laadu waa naafiya wanafyu ablaqu min annahyi nahyi waa ka sii xeelnay marka nikaax sharciya maba dhici karto iyadoon amar la weydiin weliba ayada nabiga wuxuu yidhi fiiri xataa tustamara ilaa amar la weydiiyo amarkana waa lafdi cad oo sariixa oo ah weligeeda inay u fasaado oo tidhahdo waa iguuri kartaa iguuri waa inay tidhahdo waana masale aan khilaaf lahayn taas waa masalo aan wax khilaafa lahayn weeye gabadha garoobkaa inaan la nikaaxi karin waxa weeyaan ayadoon ayadu amrin ma la nikaaxi karo sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi ahayibu lbaaliq gabadha garoobkaa qaangaadka maxaa baxay gabadha garoobka oo saqiirka ayada ma la guuri karo nuuc lagu guuri kara maba jirta gabadha hadday iyadoo saqiira garoobna noqoto maalan iyadoo toddoba sano jirtaa la nikaaxiyey siddeedunka jirtaa la gurigeeyey toban ayadoo jirtaa la soo furay welina ma qaangaarin sidna looma guuri karo waa in qaangaar la suga sababtoo ah lamana qasbi karo saqiirkuna idan male marka dariiq lagu guuriya maba jira gabadha hadday mar garoob noqoto iyadoo saqiir ah dariiqo lagu guuri karo lama arko sababtaa saqiirku sidiis idan male ile waxmaba kala gartee saqiirka qowlkiisu sharcigu ma ictibaariyo idankeeda laanteeda lama nikaxi karo khalaas marka maxaa shardi ah ha gaarto waqti hadalkeeda la ictibaari karo waa inay qaan gaarto saas daraaddeed wuxuu leey shekh islam ibnu taymiya ahayib albaaliqa laa tunkaxu ilaa biidniha biitifaaqi ala'ima gabadha garoobkan qaangaarka lama nikaxi karo ilaa inay idanto culamadu way isku waafaqeen a'immada muslimiinta mar kale wuxuu leeyahay albaaliqu hayib gabadha garoobka ah qaangaarka ah laa yajuusu taswiijuha bikayri idniha ayadoon idmin in la nikaaxiya ma bannaana laa lilabi aabba uma bannaana walaa likayrihi qof kale uma bannaana biijmaaci lmuslimiin culammada muslimiinta dhan a isku ijmaacay waa noocaas wuxuu ku leeyahay fataawaha juska soddon iyo laba labaatan iyo sagaal safxada ah ilaa soddon iyo sagaal safxada ah gabadha garoobka marka waa saas amar cadaana laga raba iyado walaa tunkaxu lbikru bikrada lama guuri karo xataa tusta'dana ilaa idan la weydiiyo idan iyo amar nabigu waa kala duwey garoobka amara la weydiinaa gabadha yaro bikaaradana marka la guurinaayo idana la weydiina idanka iyo amarka farqiga udhaxeeya idan amarka asaga hadal waxaan ahayn ma noqon karo i guuri waxaan ahayn ma noqon karo laakiin idanku laba dariiqa waa noqon karaa nudqi waa noqon karaa i guuri aamus oo raalli ahaansha ka muuqdan iyo dholla caddaynna waa noqon kara waa noqon kara labadaba welidaas saas daraaddeed maadaama cidanku noqon karo hadal aamusna noqon karo saxaabadu nabiga istibsaaray weydiiyeen waxay yidhahdeen wa kayfa idnuha idankeedu waa see yaa rasuulallaahi wa kayfa idnuha ma dhihin wa kayfa alamr jawaabka amarkeedu waa see maxaa yaele amarku waxa nudqigaha ma noqon karo saas daraaddeed uma baahna in la weydiiyo waa cadda laakiin idanku labada waa noqon kara markaasay weydiiyeen qaala nabig wuxu uhi an taskut waa inay aamusto marka gabadha bikrada lama nikaaxi karo ilaa idan la weydiiyo idankeedana inay aamusta ka mid culamadu waxay yidhahdaan hadday hadasho hadde waa min baabi owla waa ka sii baabi owlaba hadday tiraa nikaaxi laakiin waqtigaas gabdhaha xishoodka haalibka ahaa gabadhu inay tidhaahdo iguuri waaba ka xishoona ninay rabtaaba in lagu dareemo waa ka xishoo jirta laakiin hadda bikulli saraaxa ay caddaynayaan oy leeyihiin waan i guuri waa rabaa waa soo heshiinaybe bikulli saraax ay hadda cadday karaan laakiin waqtigaas xishoodku haalib u ah xishooda ka haalib aha ka adkaa marka gabarba inay tahay ninka waa rabaa in la guuriyo waa adkeen keliya waxaa lagu kala garan jiray waxa weeye marka laydha maadhay ninkaasaa lagu siinaa waana in loo tilmaama ninka haddaysa arag saas saas oqoomtiisu waa saas shaqadiisu waa saas dhaqaalihiisu waa saas da'diisu waa saas midabkiisu waa saas in loo sheega wax ay kala doorato markaasay hadday marka inay iska aamusto aan xoogaa dhoolcadayno ka muuqato waa la guurina day boydo oy tiraado mayana haddee war waa dhammaado waa diid waa diid ahlucilmigu waxay isku khilaafeen gabadha qaangaarka ah bikradana ah ma aabbaheed ma qasbi karaa mase ma qasbi karo haddaysan raalli noqon sharcigu waa caddahay waa in la weydiiyo markay raalli noqotona la guuriyo xadiis waa caddi laakiin ayadoon raalli noqon aabbaheed ma qasbi karan waa masale khilaafiya imaam maalik imaamu shaafici isxaaq ibnu rahwey imaamu axmed waxay yidhahdeen haah waa la qasbi kara hale nabigu waa qaybiyey gabdhaha gabarhna wuxuu ka dhigay gabarh nafteeda u xaqi midna weliga u xaqi oo nabigu wuxuu yidhi alayimu axaqu binafsiha min weliyaha gabadha garoobka ayadaa nafteeda uga xaqnimo badan weliga iyadaa u xaqnimo badan marka maadaama garoobku sidaas tahay mafhuum waxaan fahmaynaa waxa weeyaan inaan gabadha bikaaradaah nafteeda u xaqnimo badnayn ee weligu u xaqnimo badan yahi saasaan ka fahmay yidhaahdeen sidaas daraaddeeda waa la nikaaxi karaa sidaasay yidhaahdeen ahlucilmiga gobol kamida sida abu xaniifa awsaaci sufyaan thawri riwaayad imaam axmed sheekhulislaam ibnu taymiya uu doortay ibnuulqayim ibnu sicdi cabdiraxmaan naasir sicdi weeye ibnu baas waxay tahay lama qasbi karo gabadha ma la qasbi karo gabadha bikrada ha ahaatee ninkaysan dooran laguma nikaaxi karo mana ansaxaya haddii lagu nikaaxiyo waxayna deliishadeen xadiikaas xadiiskaa saxiixa ah xadiis abu hurayra ee bukhaari muslim ay wariyeen nabigaa haayo wuxuu ka dhigay nikaaxa haayo waxa waa in ayada idan la weydiiyo ilaa idan la weydiiyo ma la nikaaxi karo laa tunkaxuna laadina waa naafiya nafyiguna waa ka xeeldheriya nahyiga idan marka xaaraan weeye mana ansaxayo in la nikaaxiya labadaas qowlay culimmadu leeyihiin war raajix qowlka raajixa wuxuu yahay inaan la nikaaxi karin nikaxuna uusan ansaxayn sidaas weeye qowlka raajixa wuxuuna raajix ku yahay waa daahirka daliilka lama nikaaxi karaa nabigu yidhi waa la nikaaxi karaana lagama hayo nabigu sala allahu cala waslm marka daahirka xadiidka adilada kalena saasay ayadayda soo socota وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد الطيب قرابك أحق أيضا أحق نمبضا بالنفس نفسه من وليه وليه أيضا أحق نمبضا إنه أحق نمبضا تيفيري حدي من أي دورته oo ay tiraado aabba ninkaanisi ama awow ama walaa qofkii weliga u ah oo uu diido oo ninkii gabadha doonaya uu qaadiga tago waa loo yeeraa wa la gabadha ninkan waa rabtaa xaad u diidan duu yidhaahdo sii ma hadduu cillad sharciga sheeg waa laga yeela duu yidhahda sii maayo waa lagu qasdaa nikaaxya laleeya hadii kale weligaa nikaaxina waxa nikaaxinaha waxaan rabaa qaadiga qaadigan waa la qasba fiir teeda meel mare gabadha asaga hadduu nin arko uu is yidhaa gabadhaada waa dhaqan kara oo yidhaha ninkaanaan kula rabaa gabadhin waa garoo maanay oy tiraada mayo gacanta ka taagto hadduu da'weeyo qaadigu kuma qasbaayo gabadhaas la dhihi maayo odaga warkiisa yeel maanta yeel in la yidhaha lagu barbaryo maahane laguma qasbi karo ma lagu ijbaari karo idan maxaa caddaatay ahayibu axaqu binafsihi min weliha ayadaa uga xaanimo badan sababtaa fiir ayadu ninkay dooratay haddii weligu diido waa la ijbaara weligii waa la qasba laakiin ninka asaga uu doorto abuu hadday diiddo gabadha garoobka laguma qasbi karo gabadha idan marka maxaa caddaaday ayadaa u xaqnimo badan nafteeda waa gabadha garoobka wlbikru gabadha bikradaa tustamaru walamar weydiina tustamaru hadda xadiiska lafdigaasu adeegsada muslim laakiin tustadanuya maanta loola jeeda in loola jeeda xaana tusa fiiri wa idnuhaa idinkeeda sukuutuhaa weyu saasaa ka dambeeda marka tustamarudan waxaa loola jeedaa tustadanu idanaa la weydiina maxaa laba shaya kutusaaya hadalka ka dambeeya laaxiqana waa kutusaa xadiidka hor abu hureyra waad kusoo ogaan rawaahu muslim ayaa xadiiska wariye wa fii lafdin laysa lilweliyi weliga uma sugnaanin maca ayibi garoobka la jirkiisa amru amr waxa weeye weliga arrin garoobka arrin kuma leh macnaha ma qasbi karo mana ijbaari karo ayadoon hadlin walyatiimatu gabadha agoonta ah waxaa loola jeedaa gabadha oo waxa weeyaan bikrada aha loola jeedaa loolama jeedo saqiirad agoonta kaliyana loolama jeedo laakiin agoonta waxaa loo magacaabaa agoonta si gaaraha la rabaa in loogu naxariisto oo aan la qasbin agoonta si gaara aa la rabaa in loo ilaaliyo marka yatiimadana hadda fiiri gabar yatiimad ah oo saqiira loolama jeedo yatiimna waxa la yidhaha mabta qaruurku markuu saqiir yahay ee waxaa loola jeedaa biictibaari maa kaanad waagi hore yatiimad ahaa jirta ee hadda waa qaangaarta yatiimna waa ka bax sababtoo ah hadday hadda yatiimad ahaa laheed idan hala weydiiyo lama dhihin ilaa qof saqiira idan maba la weydiiyo sharciguna ma ictibaariyo ijmacna wey sharcigu ma ictibaariyo waxay la mid tahay ilaahay qowlkiisa ilaah yidhi waaatu lyataama amwaalahum waaatu lyataama amwaalahum agoonta maalkooda siiya waan goorma waa markay qaangaareen markay alyataamaada aayaddanma leedaa waa maxay biictibaari maa kaanu waagi hore siday ahaa jireena loogu dhawaaqa ee markaan dambeo maalka loo dhiibayo waa markay qaangaareen aayadda caddeeda marka alyataama waa biictibaari maa kaanuu tanna waa sidoo kaleeto walyatiimatu gabadhii agoonta ahaa jirtay laakiin hadda qaan gaartay tuusta amaru amara la weydiina marka la nikaaxina rawaahu abu daawuud wari wanisaa'i wasaxahu ibnu xibaan wa saxiix yeelay sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay silsiladda marka waa xadiis saxiixa oo taabit ah axaadiistii hore axkaamtii aan ku soo ogaanay tiyuna tusa mas'ale waxaa jirta iyada ijmaac ah waa maxay gabadha saqiiradda ah ee bikrada ah aabbaheed waa ijbaari karaa wax khilaafana ma leh a'immada ijmaaca soo naqliday waxaa ka mida ibnu qudaama uu ka soo naqliyey ibnulmundir inuu yidhi ajmaca kullu man naxfadu canh min ahli cilm cid kastoon cilmi ka xifdina waxaan ay ku ijmaaceen anna inkaaxa alabi ibnatahu lbikra saqiira aabbi aabbaha inuu nikaaxiyo gabadhiisa yare saqiiradda ah jaa'izu idaa zawajahaa min kuf'in hadduu qof u qalma siiyo wey marka midada kale waxaana kugu filan dee caaisha iyadoo lix sano jirtaan la nikaaxi soo ma jeedid lix sano lix sano carruurku waa saqiir marka ictibaar ma leh idankeedu ictibaar ma leh marka xadiiskaasaana asal u ah loo dariishadaa gabadha hadday saqiiro tahay waxa weeyaan idan la weydiima aabbaheedaa nikaaxi kara aabbaheed waa ijbaari kara waana masalaan khilaaf lahayn iyadu taas وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة إسلام تمجوري كرت المرأة إسلام كله ولا تزوج المرأة إسلام تمجوري كرت نفسها نفس الديدة رواه ابن ماجه ورواية دار قدني ورجال الثقة وحديث صحيح الشرناسي نوكو صحيح إلى إرواء الغليل محققة بلوقة سمير بن أمير الزهيري نسيبه كله صحيح يلا xadiidkaa nabigu wuxuu leeya laa tusawiju lmar'atu islaam ma guri karto almar'ata islaam kale islaamtu islaam kale man ma guri karto laba shay midna kuma guri karto weli uma aha oo wilaaye ay leedahay kuma nikaaxi karto oo waxa weeyaan hooyo gabadheeda iyadaa dadka ugu sokayda hooyo gabadheeda ma nikaaxi karto marka islaamtu islaam kale weli u tahay adduunka kama jirto xataa islaamta sayidada ee addoonta iskale addoonta ay leedahay iyadu weli uma aha weli uma aha markaa islaamtu islaam kale ma nikaaxi karto ma jirto gabar ay weli u tahay islaam o oo wilaaye kuma nikaaxi karto wakaalana kuma nikaaxi karto oo haddii loo soo wakiisho oo la yidhaahdo gabar yahay adaan kuu wakiishay gabadhayda wilaayadeediiy nikaaxi ma nikaaxi karto marka wilaayana kuma nikaaxi karto wakaalana kuma nikaaxi karto sinnaba uma nikaaxi karto labo walaa tusawiju lmar'atu islaamtu ma nikaaxi karto nafsaa nafsadeeda nafsahaa ma nikaaxi kartana waa sidoo kale waxaa loola jeedaa waxa weeyaan wilaayana kuma nikaaxi karto idanna kuma nikaaxi karto horta iyadu wilaaye maleh oo nafteeda nin isma sii karto ta labaadna idanna kuma nikaaxi karto haddii aabbaheed yidhaahdo sida ugu badan oo gabdhaha wa khaasatan magaalada jooga aabbaheedna miiga jiro qaabka ay u guursadaan weeye waxna kama jiraan oo waa baadile waxa weeyaan haddii weligii yidhaahdo maandha waa ku idmay ninkaa rabto guurso nin u tagto tira aabba way soo idmay oy ku guursato kama jirto waxbaa uma siyaadin ayadoon lala hadlin lamid ayadoon lala hadlinu lamid waa eber waa eber wey ma nikaaxsan karto waxa weeyaan gabadhan iyo wiilkaan markay rabaan waxaa la rabaa laba shay weligii mid in laga helo inuu asagu inta yimaado nikaaxa toos uleh u xidho oo uu nikaaxiyo koo inuu qof soo wakiisho wakaaladana la sugo qof inuu soo wakiisho oo la yaqaano hebel hebel la yidhahdo soo wakiisho wakiilkaasu nikaaxiyo amaa gabadha hadduu yidhahdo idanata fasax ama wiilkii gabadh inta la hadla waa israbnahaayo waa idiin duceeyo fasaxaa tihi waa caama sheekaysatay nikaxna ka dhicmaa meesha waxba kama jiro waana dhacda aaday u badan aad u dhacda mideeda kale masale muhiim ah aan raba inaan baraarujiyo waxay tahay oo hadda masaa'ibka dhaca ka mid ah waxa weeyaan ogow adooga wilaayada marka laga qaadayo oo uu qof wakiilanaa waa in markhaatiyaal la hela oo hebel hebel odagyo ah amase walaalkeed cid hore weligu ha aado oday kaliya ma noqdee weligiioo la yaqaano hebel hebela waa inuu wakaaladdan dhiibay maxaa yeelay haddii fiiri berri unta yimaado yidhaahdo war gabadhayda kuma sii war hebel aad wakiila kuma ana wakiila laba markhaatiya keena luleya haddaad keeni weydo khalaas nikaax kama jiro waa laydin kala cayrina waa laydin kala cayrina ma qabtid alugu leey fasaadka dhacayna waxaa ka mid a hadda mar dhow waxaa dhacay ninaa habeeni soo wacay maya subaxiiu soo wacay maalinta habeenkiiba soo wacay subaxii soo wacay markaas wuxuu leeyahay shiikh musiiba igu dhacday waa yaaban waxaa dhacay wuxuu yidhi xalayaan aroosay maantana waa ii musiibo warxaa kugu dhacay wuxuu yidhi gabaraan heshiinay gabadhii markaan heshiinay ayaan idhi weligii waa inaad markaa soo diyaarido ana diyaariye waa diyaari keenay tiri shiikhii kaaxilaha waa lala xidhiira telefoonka lagula hadlaa telefoonkan waa qatar welidaa sidaas daraaddeeda a'immada ahlucilmiga qaar badan waxay dhahdeen nikaax kuma ansaxo telefoon ogaada nikaax kuma ansaxo fasaadkeedii markaasaan arag bis shiikuu keensaday laba markhaati ma uusan u keensin haye shiiqaan wilaayada igu dhibi haye wa halow aabbo waa shaydaan meel fadhiya oo la soo heshiiday aabbo ma ogow aabbo waa kana ninkii aan la heshiiyey waa kana la hadla adeer salaamu alaykum adeer waxa way gabadha heble heble aabbeed miyaad taha ha aabbeedan ah haye waa heshiinay gabadhii waxaan rabaa hadda inaad isiido waa kuu siiye haye war fiiri wax qaabka xataa u socoto waa kuu siiye ma isku xigtaa saas waa kuu siiye haye waxaan rabaa inaad wilaayadii iigu dhiibto shiiqaan igu nikaaxaye ii dhiib shiiqaad sheegaydo shiikh u dhiibay shiikh heble hebel oon anugu dhalay oo garoob ah waxa weeyaan wilaayadeedii waa kuu wakiish ee maga aqbasha waa ka aqbalay waata waa ku nikaax nikaax lama arkay macnaha meeluu nuunna u yihi ta laba markhaati loo yeeha subaxdii waxay nukaa habeenkii aroosay subaxdii masaajidka tegey aa la yidhi waryaa xaaqu daba dhigay ninka naagta islaama nin kale oo labada carruurta u hayo ha gabadha hiblaahu la yaqaano hebel hebel qabo waa soo laabtay gurigii anoo ordaayo nahaad hebel hebel maa ku qaba waa innahday war naama hebel ma ku qabaa markii dambe haa hayta oo adoogii aad ila hadashiida ku lahaa oday maaha inay tihi mid saaxiibkay u ah ha cunug xuma saaxiibkay ku ah em odana maa guurin gabar nin la wey xalal la jiri oo aroos la ah marka waa in layska nikaaxa wax fudud maaha nikaaxa xafladahan macno weyna ku jira gabadhan la soo doonayo qaraabadu soo raacayaan qofka doonaya gabadha qaraabadeeda imaanayaan waqti waxaas beenta lagama samayn karo been abuurka lagama samayn karo marka nuucda cidladaa waa arrin khatar ah makri shaydaana ka shaqaysta meelahaasoo kale marka in layska sugo qofka wilaayada laga qaada inuu asaga yahay la hubsado laba ninoo taqaano hebel hebel u taqaano inay dhegaysanayaan markuu oo taqaano inuu gabadhan abeediya ama walaalkeediya ama cala kulli xal weligeedii wey waa in layska sugo arrin aad u khatara wey oo hadhow waxa weeyaan saan sameeya u leey ma carara mayadan dacweeye alkaan war iska cararan waxaad samayda lama arkeen hadaa shalay kollayba dembigii ayadaa kollayba asaguna un fududaysiyu sameeyey hor dhuumo iska car waa iska carab laa ilaaha ila ilaahna fadeex marka waa la iska hubsadaa nikaaxu wax iska fudud ma aha وعن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله رسولك الله ريبي صلى الله عليه وسلم عن الشقار شقار كان نبي قال ريبي والشقار الشقار وحال ليرا أن يزوج الرجل منك إن قوري ابنته قبل calaa an yusawijahu inuu u guriyo alaaharu midka kale ibnatahu gabadhiisa walxaalna ay isku guriyaan laysa baynahuma dhexdooda sadaaqun meher usan ahayn muttafaqun calayh naafic cabdulaahi bni cumar ibnu khadaab radi allahu canhu wuxuu ka wariyay qaala cabdullahi bni cumar inuu yahay nahaa rasuulullah rasuulka allah reebay sala allahu calah wasalam cani shiqaari shiqaarna nabigaa reebay nahyiguna taxriim uu keenaa nahyiguna taxriim uu keenaa waxaa xadiidkaasu daliil u yahay oo tusaa in nebi moxamed reebay nikaaxa la yidhahdo shiqaarka weliba ijmaacna weeye nahyigu inuu taxriim halkaan tusaa waa xaaraan nikaaxaas nikaaxa la yidhahdo shiqaar waa xaaraan waa nikaaxe marka nikaaxa shiqaar la yidhahdo naafica fasira marka fiiri naafic waa taabiciga ka warina xadiidka cabdullahi bni cumar waa shiqaaru shiqaar aad leedahay waa hadal naafic hadalkaas intaasan waa hadal naafic washikaaru shikaar an yusawijrajulu ninku waa inuu guuriyo ibnatow gabadhiis ibnatow waa miiaal ee waxa weeyaan waa gabadha uu weliga u yahay inuu guuriyo ama gabadhiisay noqon kartaa walaashiisay noqon kartaa in adeertiisay noqon kartaa imaam nawowi wuxuu yidhi ajmacuu calaa anna hayra albanaati min alaqawaati wa banaati alakhi waalcamaati wa banaati alacmaami kalbanaati fii haada waxay culammada muslimiintoo dhan ku ijmaaceen gabadha waa la mid gabdhaha kalood weliga u taga hadday tahay waxa weeyaan walaalaha hadday tahay waxa weeyaan gabdhaha walaalkaa dhale hadday tahay kuwa eedooyinkaa gabdhaha adeeryaalkaa dhale kull wixii aad weli u tahay waa isku midoo xukunkoodu waa sidaas waana ku ijmaaceen sharaxan muslimka ee imaam nawowi saas ku leeyahy marka waxaa la dhaha inshiqaar an yusawija rajulu ninku inuu guuriyo ibnatow gabadhiisa calaa an yusawijahu aakharu kan kale inuu u guuriyo uu shardi uga dhigaa ibnatow gabadhiisa wuxuu leey waa kuu guurinaa shardina waxa ah adna gabadhaada inaad ii guuraydo walaysa baynahuma sadaq meherna uma dhashay adna meher ku siima adna meher siimayda waa isku bedelanayna nikaaxulbadela lena waa isku bedelanaynaa adna nikaax meher lagaama rabo adna lagama rabo ii guuri aan kuu guuriye muttafaqun calayh wuxuu yidhi xaafidku watafaqaat bukhaariya muslima isku waafaqay min wejin aakhara wej kale calaa anna tafsiira shiqaari shiqaarka tafsiirkiisu min kalaami naaficin wey ee hadal nabi uusan ahayn imaam nawowi wuxuu yidhi imaam shaaficinaba imaam shaafici wuxuu yidhi tafsiirkan ma nabigaa yidhi mase cabdullahi bn cumar mase naafic mase imaam maalik ma kala garanayo laakiin xaafidku waa kon kule waxaan shaki yar lahayn oo asariix ah oo cad waxa weeyaanoo bukhaari muslim isku waafaqay in tafsiirkanu yahay min tafsiiri naafic marka waa cadda bukhaari muslim isku waafaqeen nabiguna ma leh tafsiirka cabdullahi bn cumarna ma leh maaligna ma leh naafica iska leh xadiidka maaligaa wariyey naafica ka wariyey naaficna cabdullahi bn cumar cabdullahi bn cumarna nabiga sala allah alay waslm marka naafica iska leh tafsiirka nikaaxa marka nuucaasa shiqaar halkee laga keenay luqa ahaan shiqaar laba macnaa mid laga keenay min alkhuluwi aw irafci labadaasa mid laga keenay waxa weeye marnaan khuluwi khaali ahaansho oo waxaa la yidhaahdaa baladun shaaqirun magaalo oo maran markaan suldaan joogina magaaladu ay fawdo tahay waxaa la dhahdaa baladun shaaqirun waa beled khaali mar haddaan imaam joogin kun milyan ha joogta deer macno male waa meel balaaya degta waa noocaas marka halkaas in laga keenaa dhici karta marka maxaa loogu magacaabay nikaaxa shiqaar waa likhuluwihi min asadaq meherkiiu ka maqan marka saasaa loo yiri waa qowl qowlka kale wuxuu leeyahay min arafciyaa laga keenay oo waxaa la idhahdaa shaqara alkalbu eygiya lugta kor u qaaday idaa rafaca rijlahu liyabula eygu markuu kaashay lugta kor u qaaday marka waxaa la idhahdaa shaqara alkalbu eygiya lugta kor u qaaday aa la idhahdaa marka wuxuu yidhi aclabi marka aclaba wuxuu yidhi wa kaana kulla waaxidin minhuma waxaad moodaa labada ninoo labada gabdhood isku bedelanaa yaquulu inuu mid walbaa leeyahay laa tarfacu rijla bnatii maa lam arfac rijla bnatika waxaa hadalkuu egyahay waxa weeyaan in midba midka kale leeyahay wallaadan gabadhayda lugteeda kor u qaadayn ilaa aan taada lugteeda kor u qaado saasuu hadalku egyahay markaa shiqaaqka waa noocaas waana xaaraan qadcana haddii sidaas lagu guuriyo ma ansaxa nikaaxi mise ma ansaxayo ma ansaxayo sida saxiixa dee nahyigu wuxuu keenaa fasaad annahyu yaqtadii alfasaad nahyigu fasaadu keenaa ma ansaxayo waana qowlka imaam shaafici axmed ibni xambal isxaaq ibnu raahwey sida imaam tirmidi jaamica tirmidiga uu ku sheegay waa sida uu ibnu rushdi imaam maalik ka sheegay qowl dhaha ayaa jira waa ansaxa abu xaniifa oo leh markaas kadibaa labada gabdhood mihir loo kala sheega laakiin sawaabku waxay tahay annahyu yaqtadii alfasaad nabigu waa reebay nahyiguna fasaadu keenaya waa xaaraan mana ansaxayo in gabdhaha laysku bedesho cillada loo diidaya waa cilladeen laba qowlay culimmada iskugu khilaafeen culimmada gabal waxay dhahdeen cilladu waxa weeyaan alkhuluwu min asadaq waa mehir la-aantaas waxaa la rabaa gabar walbaaba mehirkeeda inay xaq u heshaa la rabaa oo ninka weliga uusan ku danaysan waa qowl qowlkaas waa qowlka imaam axmed iyo aimo kale qowlka kaleeto waxay leeyihiin culimmadu cilada uu wax u fasaadaya mehir la'aanta maaha sababto a waxaa ijmaaca qur-aankuna caddeeyey nikaaxa waa dhacaa mehir iyadoo la sheegay laakiin hadhow markaasaa meherka dib ka waajiba iyadoo meher la magacaabin haddii laska aamuso oo nikaaxa gabadha la nikaaxiyo waa dhaca laa junaxa calaykum in dallaqtum unnisaaa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida marka ayadu sariix waxay cadaynay in nikax dhici karo iyadoo meher la sheegin laakiin gabadhii meher la'aan noqome hadduu galmoodo meher maala iska waajiba marka waxay dhahdaan ciladu meher la'aanta ma ahane waa shardigan ilaa nin walba ninka kalluunku ku shardina haddaadan gabadhaa laysintayda ku siima meeshii marka fiiri maxaa la rabay gabadhaan marka nin loo doorayo nin akhlaaqdeeda diinteeda adduunyadeeda xifdiya oo dhaqan kara in lagu fiiriyo hadda tii meesha waa ka dhaxay waxaa muuqata odagaana guur raba markaasuu gabadha jaranjar uga dhigana mid walbaaba marka gabadha maslaxadeeda ka shaqaymaayee dantiisa inuu ku gaaruu raba marka ulmi waxaa ku jira gabdhaha la ulmina harciguna ulmiga ma ogola ma ogola sidaas darteeda waxaa loo diidayaa shardigan oo waxa weeyaan fasaadkaaha ku jira waana sida saxaabadu fahmeen xataa hadday isku bedeshaan gabar walbana meher loo magacaabo waa la kala cayrina nikaxna meesha kama dhicina laleeyahy nikax kama dhic maxaa tafsiirku naafica iska laha sooma jeedid ma ahana hadalka nabiga waxaana taas caddaynaya aarka uu wariyey abu daawuud iyo axmed ibnu xambal saxaabiga la yidhahda cabbaas ibnu cabdilaahi ibnu cabbaas cabdullahi ibn cabbaasaa dhalay cabbaasaa la yidhahdaa ayaa guuriyey gabaruu dhalay wuxuu u guuriyey cabdiraxmaan ibnu lxakam cabdiraxmaan ibnu xakamna gabadhiisii u guuriyey cabbaas ibnu cabdillaahi ibnu cabbaas waxa weeyaan labadii gabdhood isla meherna waa u wada magacaabeen mid walba mehersi mucaawiya arrintii gaartay asagoo khaliifka muslimiinta markaas warqadu u qoray marwaan ibnu lxakam uu warqad u qoray oo waxa weeye waali uga ahaa madiine warqadu u qoray oo uu ku amraayo inuu kala cayriyo weliba wuxuuna ku yidhi warqadda haada shiqaaru aladii nahaa canhu rasuulu lahi sal lah ala slm waa shiqaarkii nebi maxamed diiday uu yidhi waana la kala cayri saasa lagu kala cayrina marka xataa meheri loo magacaabo in laisku bedesho mar hadday shardi tahay laga hadli maayo ninkaana gabadha la siiyey xaqeedii meherkeedii wixii o dhan weedan baa ninka kalena gabadh uga baaha taas laga hadli maayo laakiin shayga labadan isku xidhana laga hadla maxaa yeele mar haddii laysku xidho waxaa muuqata inaan gabdhihii loo danaynayn ee labadan oday kala danaysanayaan ama labadan wilaayada haysataan waana dulmi midaas wey midda la diiday marka nikaaxa shiqaarka waa xaaraan wey ma banaana wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana jaariyatan gabar gabadhaasoo bikran bikaara ah atati nebiya nabiga u timi sal اlahu alay waslam gabar bikaaraahon weligeed guursanaa nabiga u timi sal اlahu alay wasalam fadakarad waxay u sheegtay anna abaahaa aabbaheed zawajaha inuu guuriyey walxaal hiya kaarihatun ay nacca tahay nabigay u timid waxay tihi aabbaheya nin isiiyey anoon rabin ninka fakhayaraha nebiyu nabigu khiyaaruu geliyey sal اlahu alay wasalam daad rabtana raaci ninka daad rabtan agga ka bax laguma qasbi karee fakhayaraha nabiyu sal اlahu alay slam rawaahu axmeda weli waa abu daawuuda wabnu maaja wa ucilla waxaa lagu cilayay bilirsaal waana xadiis saxiixa a'immada saxiixiday waxaa ka mid ah ibnulqadaan wuxuu yidhi huwa saxiixun laa yaduru man laa yaduru an yursilahu bacdu ruwaa idaa asnadahu man huwa fiqa haba ka dhiba mayduu leeyay bayaanulwahmi waliihaamku ku leeyay ibnulqayimna wuxuu yidhi وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح وحو كليه تهذيب مقتصر سنن حافظ بن حجر وحو الضعن في الحديث لا معنى له حديث كان إن لا ترى وح معنى مله وح معنى مله فإن الطرق يقوي بعضها ببعض مركا أئمة صدان أي صحيح الشماس هو صحيحي أئمة إلا إذا لفتكم أئمة وهو وهي سيدة أبو حاتم وكالي علالك أو ابن أبي حاتم waa cileeyey sidoo kaleeto daaruqudni bayhaqi ayaguna waa cileeyey calaa kulli xadiisku xadiis haabit oo saxiixa wuxuuna tusaa axaadiistii aan horay u sooganay macnahii tusayda oo ah in gabadha bikradaahoo qaangaarka ah aan la ijbaari karin oo nikaaxa lagu qasbi karin aabbaheed iyo qof kale midna kuma qasbi karo kuma qasbi karo xaqay u leedahay in aragtideeda iyo taladeeda ay ka guursato ninka ay guursaydo ay la noolaanaydo marka lama qasbi karo xadiidku taasuu caddaynama taas ayuu caddaynaa wa can alxasan can samura radia allaahu canhu xasan albasri can inabiyi sala allahu calay wasalam qaala nabigaa yidhi ayuma mra'atin islaan kastoo zawajaha ay guuriyaan weliyaani laba weli fa hiya lilawali kan horay u sugnaato minhumaa labadooda ka mid a rawaahu axmedaa wari walarbacatu afartiina waa wariyeen waxasanu tirmidiya xasan ka dhigay xadiidkan taabiciga wariyey waa xasan xasan basri weeye kunyadiisa waxa la dhaha abu saciid alxasan ibnu abiاlxasan albasri aabihiis magaciisa yasaara la yidhaahdaa addoon uu ahaa jiray waxa weeye zayd ibnu haabit alansaari wuxuu dhashay iyadoo laba sana ka dhimantahay khilaafadii cumar ibnu اlkhadaab xasanulbasri markaasuu dhashay kaana sayid ahla zamaanihi cilman wa camalan cilmi iyo camalba sayid u aha wakhtigiisii a'immadii taabiciyaalka ugu waaweynayu ka mid ahaa saxaabada qaaruu arkay waxna uusan ka warin wax badanuu irsaaliyaa saxaaba uusan waxba ka warin oo uusan arag xata iyo qaaru arkay waxna uusan ka maqlinuu irsaaliyaa xaafidu dahabi wuxuu yidhi wahuwa mudallisun walaa yuxtaju biqowlihi can xasanulbasri can wuxuu ku wariyo waa mudallis si kastuu imaam weyn uu yahay lama qaato wuxuu can ku wariyo xadiidkaanana ka mid wuxuu can ku wariyo can ilxasan can isamura sooma jeedo cilada koowaada marka xadiidka ku jirtaa waa maxay xasanulbasri can ku wariye xasana waa mudallis waa koow waa cilo cilada labaad waa maxay khilaafka caanka ahoo ku jira sidiisa xasanulbasri wax ma ka maqlay samura sidiisa wax ma ka maqlay horta mise kama maqlay welidaa saas daraaddeeda fiiri laba cilo weeye xaafid ibn xajar wuxuu yidhi sixatu mutawaqifatun calaa hubuuti samaaci alxasan min samura waxay ku xidhantay xadiidka inuu saxiix noqdo in la isbaatiyo xasanulbasri inuu samura wax ka maqlay taasna saddex qowlaa ku jirta waxba kama maqlin dhammaan axaadiistuu ka wariya waa ka maqlay hal xadiiuu ka maqlay xadiiska waqlasha ka hadlaya saddexdaas qowlaa ku jira qowlkaasaan xoog badan xadiiska waqlasha bis inuu ka maqlay wax kale uusan ka maqlay tan labaad cillo kale ku jirta oo sheekh naasir wuxuu yidhi bal sixatu mutawaqifatun calaa tasriixi اlxasani bitaxdiid iska daayiro hadday xataa sugnaato xasanulbasri inuu samuro wax ka maqlay kuma filin xadiiskan maxaa yaele waa mudallis waa inuu caddeeyuu yidhahdo xadaanii samura waa inuu yidhahdo ama samictu waa inuu yidhahdo ee can hadduu yidhi waxa weya lama qaadanayo calaa kulli axaadiis xadiis sugan maaha laakiin macnaha uu sheegayo wax khilaafa lama oga haddii gabadha laba weli ay nikaaxiyaan laba weli hadday nikaaxiyaan gabadha ilaa gabadha maray toban weli yeela kartaa maalan aabbaheed ma noola awowana ma noola walaalaheedaa weli u ah walaalihii hadday toban yihiin ku aabbihooya tobankuwa waa u weli mana kala xigaan hadday muslimiin toosan yihiin oon mid faasiqu ku jirin haddaysan kuwa ku aabbi hooya joogin kuwa ku aabbahu joogaan inta ay yihiin ma kala xigaan wiilashu mar hadday qaangaar wada yihiin dad toosanna ay yihiin marka gabadhii waxaa dhacda awliye badanay leedaha kulli hadday u fasaado tirada nin kastoo iga mida waa nikaaxi kara ilaa nidaysa u fasixin maba nikaaxi karaba hadday u wada fasaxdo maalan tobankooda u fasaxdo midaa tegey caawo gabar uu nin ku nikaaxiyo maadaama ay fasaxdo mid kalea tegey habeen ka dambeyu nin kale ku nikaaxiyo isma oga kan horeetaa gabadhan zawjkeedii ah midkaan dambeen hadda gabar la qabaaba lagu nikaaxiy gabar la qabaana ma nikaxsanto hadduu isagoo og inta loo sheeg u galmado waa ziro hadduusan ogaynna waa xaaraanoo arrintu ay ahaa lahed laakiin isagu jahligaasa loogu cudurdaara calaa kulli xaal waxa weeyaan sida imaamu tirmidi uu ka soo raray nuurudiin citra waxa weeyaan wuxuu yidhi walcamalu calaa haada cinda ahli اlcilmi ahlucilmigo dhan xadiidkaa waa ku camal falan oo ah gabar laba weli hadday nikaaxiyaan midka hore qaba laa naclamu baynahum fii dalika ikhtilaafa wax khilaafa xataa kama ogin hala la iskuma khilaafi karo haddiiba la hubsado gabadha ninkii horeet in lagu nikaaxay uu sugnaaday kan dambe hadda ma halba ma haystaba yaa lagu nikaaxina gabar ninna miyaa nikaaxsanta marka xadiidka macnihiisu waa macno haabit oo saxiixa laakiin lafdigiisu ma sugna وعن jاaبر رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulkaa yidhi أيuma cabdin adoon kastoo تزawaja guursado بغayri idni mawaalihi sayidyaalkiisii oon u fasixin fahuwa caahil waa zاni waa zاni rawaahu أحمد wri وabi dawuud وتirmidi وصaxaxahu waxaa صaxiix yeelay tirmidi وصaxaxahu tirmidi صaxiix yeelay وkadalika iبن xibaan waa صaxiix yeelay sheekh naasir الdin albani irwaa qaliilka xasanuu kaga dhig xadiidka tirmidi wuxuu ku wariyey laba raqم kun boqol toban iyo kow iyo kun boqol toban iyo laba uu ku wariyey kun boqol iyo toban iyo kow markuu joogay xasan wey yidhi kun boqol toban iyo labana wuxuu yidhi waa saxiix midda horaana sawaab waa xasan xadiidka xadiidku waa xasan wuxuuna tusayaa addoonku hadduu guursado iyadoon weligiis sayidkiisa u fasixin nikaax dhici maaha sababtoo ah addoonku waa xoolo la leeyahay sayidkan inuu u adeegaa la rabay hadduu gabar guursado gabadhi biilay ku yeelanayn nafaqay ku yeelanayn shaqay ka rabtaa marka isma waafaqi karaan labadiis haddaan loo fasixin sidaas daraaddeeda ma ansaxayo sidaasuu xadiisku tusaya وعn abi hurayرaةa radي الlaه canهu aن النabiya salى الlaه عalيه waslm nabiga qaala wuxuu yidhi laa yujmacu lama jamci karo bayna almarأati gabar iyo wacamata eedadeed gabar iyo eedada laislama guursan karo maba qabana nikaax gabadha hadduu ninku qabo eedadeed nikax u qaba ma gabadhaan ama ha furo ama ha ka dhimato marka iskadigu guursan kara eedadeed laakiin nikaax iskuguma keeni karo gabar iyo eedadeed gabar iyo eedadeed haddii lagu yidhina waa inaad ogaataa gabadha iyo eedadeed aabbaheed la dhalatay waa gabadh iyo eedadeed gabadha iyo aabbaheed eedooyinkiis waa eedadeed gabadha gabadha iyo hooyadeed eedooyinkeed waa eedadeed gabadha sharciga saddexdaas waa inaad fahamtaan haddii lu yidhi gabadh iyo eedadeed eedadu koow waa eedada ayada eedadeedu aabbaheed la dhalatay koow iyo aabbaheed eedooyinkiisoo dhan labo iyo hooyadeed eedooyinkeed mar kastana macnahaas waa meelo badan kugu anfacaya walaa bayna almar'ati wa khaalataha gabar iyo habaryarteedna lama jamci karo gabar iyo habaryarteed guur layskuma keeni karo mid haddaad qabto midda kale ma guursan karti habaryarteead qabtaa gabadheeda ma keeni karti gabadhi aad qabtaa habaryar ma keeni karti ma kuu qabanaya nikah waxaa la idhadaa taxriim mu'aqad ah si ku meel gaaraha lagaaga xarimo macnaha gabadhaan intaad qabto unbay xaaraan kaata midda kale soo ma jeedin laakiin gabar iyo habaryarteed haddii lagu yidhi saddexdii macna haddana faham gabadha iyo habaryarteed hooyadeed la dhalatay koo gabadha iyo hooyadeed habaryaraheed labo gabadha iyo aabbaheed habaryarihiis intaas waa gabar iyo habaryateed saddexdaas gabar iyo habaryateeda soo wada gelaan ma la gudi karo qaacido waxaa qaacido u ah waxaa la idhahdaa laba kastoo dumar ah laba kastoo dumar ah oo haddii mid nin laga dhigo midna qof dumara laga dhigo labadooda aan guur isku qabaynoo maxram isku ah guur la iskuma keeni karo taasaa qaacido ku ah laba kastoo dumara oo labadooda maalan haddii mid mid nin laga dhigi lahaa labadooda isguursan karin maxram iyo qanaada isku yihin labadoodaas nin ma wada guursan karo waxaa la mida labada gabdhada wada dhalata nin ma wada guursan karo hal mara midu ha kaa dhimato tan kale xiskiin lagu siina haddaad kala tagtaan haddii aad midii kale iska damacidana la arkeen oo sharcigu waa kuu ogoliye ha sharcigu waa ogoliye calaa kulli xaal marka laakiin hal mar guur kuuma wada qaban karo hal mar guur kuuma qaban karo وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح الله سبحانه وتعالى عليه وصلى الله على نبينا محمد هل كان بلك بلك لهم ضبكي سيدعا